إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وبعد درسkeena caw wuxuu ku saabsiisayay mas-uuliya طaalib اlcilm oo aan odhan karno waxaa koobi karta aayadda qur-aan ah ee ilaahi subxaanaه wataعala fi suurati tawba uu leeyahay wma kana اlmuؤminuuna liynfiruu kaafة falowlaa nafra min kuli firqaة minhm طaئfة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون مسؤولية طلاب العلم وتفقه في الدين أولا ثم الإنذار أو التحمل والأداء إنه علمك برطه تبي تنقد بيه لكن مسألة هرتد waxaan jeclahay inaynu muqadamaad ku yaalo muqadamada koowaad aynu ka warramaynaa waxa weeyaan aqoonta iyo qiimaha la siiyey inaynu tilmaamno aqoontu waa min akbar muqawamaati alkhilaafa alinsaaniya ilaahi subxaanahu watacaala dunida tan wuxuu khaliif uga dhigay reer nebi aadan waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa inuu aadam ka yeelayo dhulka kan inuu khaliif ka noqdo aadam inuu khaliif noqdo mu-ahilaad buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay wixii ka dhigi lahaa inuu khaliif noqon karo mu-ahilaadkaasi waxa alla subxaanaه wa tacaala ku tilmaamay inay yihiin maslaة اlcilm aqoontu inay tahay waxa aadan loo dhaxalsiiyey dunida tan inuu duqeeda ahaado markay malaa'igtu yidhaahdeen qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dima'a wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak qaala ini aclamu ma laa taclamuun wacallama aadama alasma'a kulaha uma acradahum cala almalaa'ika faqala anbi'uunii biasma'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin qaluu subxaanaka laa cilma lana ila ma callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim ilaahi subxaana wa tacaala aadam inuu dhulka khaliifo ka noqdo markay malaa'igtu hadalka ka keentay alla wuxuu sheegay subxaana wa tacaala waxaanay iyagu ogeyn inuu ogiyey waxaa kaloo alla sheegay wacallama aadama alasmaa aadam in la baray magacyada magacyada makhluuqaadkii dhulka joogay dhammaantood in aadam la baray alasmaa waa asli lugaat shayga haddaan magaciisa la garanayn ismaynan fahmneenba qofku markuu buur doonayo inuu kuu sheego waxay noqon lahayd intuu gacanta ku qabto inuu buurku dulgeeyo oo u tilmaamo sidaa awgeed ilaahi subxaana wa tacaala aadam wuxuu ugu madno sheeganayaa in kownka ama dhulka kan in looga dhigay khaliif mu-ahalka la siiyey ama shayga khilaafada tan inuu guto fulinayaana inuu yahay cilmi lasmaa in cilmi la baray waa mar kale risaaladii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey waxaa alla ku bilaabay masأalaة الqalm والcilm والqirاءة أwal nusuus ka soo dega samada oo nebi moxamed u yimaado عalayhi الsalaaةu wasalaam waa اqرأ bsmi rabika اladي khalq khalq الإnsana min calq اqرأ وrabka الأkram اladي callama bاlqalm callama الإnsana ma lam yaclam masأlaة الqirاءة ومسألة القلم ومسألة العلم ayaa alle سubحaanه وataعaalى kaga waramaya waa waxyigii ugu horeeyey nebi moxamed kusoo degay عalayه الsalaaةu wasalaam waa waxyi kusoo degay nebi umiyo aan isagu waxna qorin waxna akrinin waa waxyi kusoo degay meel aan qalimku muntashir ku ahayn god cidlo ah oo uu nebigu ku cibaadaysanaya kusoo degay waa diin ku bilaabantay masأlaة الqirاءaةi والcilm iyadoo bii'adii bulshadaasi ay ku noolayd aanay ahayn bii'o uu ku faafsan yahay cilmiga iyo qoraalka iyo wixii la mid haddii waxyigu uu filosof kusoo degi lahaa waxaa la odhan lahaa awel buu aqoon-yahan ahaa oo waxa kan uu farsamadu yaqaanay weeyaan uu ku bilowday risaaladiisa la odhan lahaa laakiin nebi umiyo aan isagu waxba qorin ayaa ilaahay subxaana watacaala uga bilaabay iqra bsmi rabika aladi khalq khalq اlinsana min calaq iqra warabuka alakram taasi waxa ay tilmaamaysaa shareecada islaamiga ahi meesha ay cilmiga dhigayso waxa aynu ognahay in aqoontu ay samayn karto waxaan xoogu samayn karin bale ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu inoogaga waramay nebiy llaahi sulayman oo yidhi yaa ii keenaya carshigii balqiisa isagoo jooga falastiin bayt lmaqdes raba in kursiga boqortooyad ee gabadha joogta saba yeman joogta in lasoo qaado wa qaala cifriitun min aljini ana aatiik cifriit alcafaariit marada maradat shayaaiina waljin mid kamida wuxuu yidhi anaa keenaya inta aanad meesha ka kicin yacni fii saacaati dawaam baan ku keeni karayaa buu leeyahy saacaati dawaam ayaan shaqadan ku keeni karaa ayuu sheegtay ilaahay wuxuu sheegay subxaanahu watacaala mid kale wa qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab qaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka طarfuk kii la siiyey aqoonta kitaabka baa ilaahay yidhi wuxuu yidhi waxaan ku keenayaa ilbiriqsi qur-aanku inoogama warramin aqoontan la siiyey noociyaadka ahayd qaabku u keenay laakiin waxa laynoo sugay uun cindahu cilmun min alkitaab aqoon inay tahay waxaan uu kaga badiyey ninkan xoogga badan leh aqoon inay tahay waxa uu kaga keeni karaa waa aqoon xataa maanta aan weli dunida oolin waa uun malaa haddii carshiga inta la dhalaaliyo asesekina loo diro ayuun bay malaa ka suurtagal noqon lahayd witasekantiisan xagga kale laga resiif gareeyo dabeetana qaabkiisii loo dhigaa laakiin waa aqoon aan maanta dunida oolin ilaa haddaba ilahay wuxuu leeyay subxaana watacaala qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab kii kitaabka cilmigiisa wax ka yaqaanay ayaa wuxuu yihi waxaan keeni karaa inaan idan quwada iyo xoogga waxaanay tarin buu cilmigu taraa bal adunya alyowm dunida aynu maanta joognaynu aragnaa wadanada aqoonta yeeshay xataa biduuni mawaarid without resources inay caalamka hogaaminayaan jaban wax resource ma leh no resource haddana aqoonteeda bay ka mid tahay dhaqaalaha labaad ee dunida ama dowladda dowladaha dunida ugu xooga badan leh ay kaga mid tahay waa aqoon ma aha waddanka qaninimo kaloo taalla waa basharkeeda oo noqday bashar wax la baray idan waxaynu garan karnaa islaamku aqoonta sida uu weyneeyey ilaahayna subxaanahu watacaala nebigiisa markuu u mano sheeganayay wuxuu ugu mano sheegtay inuu waxbaray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilahay wuxuu leeyahy walowlaa fadlu اllahi calayka waraxmatuh lahama طaa'ifatu minhum an yudiluuk wama yudiluuna ilaa anfusahum wama yaduruunaka min shay waأnzla allahu calayka alkitaaba wاlxikma wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlu اllahi calayka cadiima ilaahay waxyaabuu nebiga ugu mano sheeganaya calayhi salaatu wasalaam mano sheegadku waa gallad sheegad nimcooyinka hosiye wuxuu ku tilmaamaya wacallamaka maa lam takun taclam allah ku baray waxaanad hore u garanayn baa la leeyahy subxaana wa tacaala waxaanaynu naqaanaa inay tahay masalada qur-aanka alla uu ku farayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilahay inuu ziyaado ka weydiisto waqul rabbi zidnii cilma idan masalada aqoonta waa reer nebi aadam inuu dhulkan khaliif ka noqdo shaygii muahalka uga dhigay waa risaaladii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ilaahay ku bilaabay waa masaladaasi sheegaysa aqoontu inay abuuri karto ama samayn karto waxaan awood u samayn karin iyo quwadii iyo xoog sida awgeed waa nimco mudan in loo safro oo loo gaajoodo oo dhib loo galo nimco mudan weeyaan algurba والsafr والmucaanaa haddii aad meeshaad joogto ka weydo inaad u safri karto si aad aqoon usoo uruuriso in loo dhib muto ilaahiyna subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiye u safartay inay aqoon soo helaan nabiy llaahi muusa fi suurati اlkahf ilaahay wuxuu kaga waramayaa inuu safray isagoo aqoon raadisa dabeetana akhiiran inuu helay fawajada cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina wacallamnaahu min ladunna cilma nin aqoonyahana inuu helay oo khidr la yidhaahdo qaala lahu muusa hal astabicuka calى an tucalimanii mima cullimta rushda waran ku raaca buu markaa ka codsanaya safran kula galo si aan wax kaaga barto qaala inaka lan tastaiica macya sabra wuxuu u sheegay inaanu sabri karin wakayfa tasbiru calى ma lam tuxit bihi khubra qaala satajidunii in shaء allahu saabira walaa acsi laka amra nasku waxa uu sheegayaa inuu muuse safarka inta alleegu u soo galay si uu aqoon u korarsado inay nicmo loo safro oo loo daalo dadku hadda wuxuu iska jecelaya meeshuu fadhiyo nin cilmigu ugu yimaado isagoo lugeynaya laakiin waxay ahaayeen culimadii iyo dadkii muslimiinta hore kuwa aqoonta u lugeeya oo safar ku xasilaya haddaad taraajimtii culamadii muslimiinta akrido iyo rixlaadka iyo safarada ay geli jireen intay ka soo bilaabaan safarada samraqanda iyo bukhaara iyo dhul lamid ah waa wadanadan yaryare ka xoroobay hadda raasheenka ayay lug ku tegi jireen ilaa andalus ama bariga dhexe iyo intan oo dhan oo aanay mar qura ahayna lagu odhanayo waa rixladii saddexaad ee sheekh hebel u baxay ma aha hal mara dayuuradna lama raacin gaadhina lama raacin waxna lama marin ama intay andalus ka soo logeeyaan kuwa sbain degan iyo bortuqiiskii halkaasi ayay lug ku jaraan africa oo dhan oo lug ku jaraan eshiya oo dhan oo khuraasaan iyo ay ka dhacaan bariga fog iyagoo raba inay waxbartaan waxaa qiyaastaa distanska intaa leega kumanaanka mayl ah qof bini aadam oo lugeynaya aqoomaha maanta aynu ka faa'iidnay ma aha aqoomo si fudud lagu xasiliyey bukhaari un baynu leno kitaabkiisa aynu akrinaa laakiin bukhaari imise sanadood buu lug ahaa waa sanado ma aha bil iyo laba imise sanadood buu lug ahaa inuu qoro maxay ku qaadatay waxaa la yidhahdaa habeenkii ugu yaraan lix iyo toban jeer buu kici jiray waxaad qiyaastaa qof bini aadam oo habeenkii lix iyo toban goor hurdadiisa ka toosaya lix iyo toban jeer ma kici kartaa habeen qudha waxay ahaayeen dad garanaya waxaana nimco ama nicma loo dadaalo safar loo galo oo loo xiqo oo wax lagu bixiyo inay waxay garanayeen jahligu inuu yahay mowtun lidamiir wa dibxun lilxayaa wa maxqun lilcumr jahligu inuu yahay cimrigiioo baaba-ayo kaa khasaaraya inuu yahay nolosha aada gowracayso inuu yahay damiirka qofka bini aadamka oo dhimanaya jahligu wax faa'iida le ma aha sida awgeed baa ilaahay ambiyadiisa uga digaya nebi nuux maxaa ilaahay ku yidhi innii aciduka an takuna min aljaahiliin waxaan kaaga digayaa ba alla yidhi subxaana wa tacaala kuwa wax magaratada inaad ku biirto waxaa nebi maxamed ilaahay leeyay waqul rabbi zidnii cilma aqoon ilaahu ii kordhidhe waa mar labaade waxaan leenahay jahliguna waa mucawiqa ugu weyn ama waa mucawiqaadka ugu weyn ama waa waxa ishortaaga obsticaliska ugu waaweyn ee ummada inay horu marto dacwo inay hirgasho mabda inuu faafo waxa ugu badanee hortaagani waa jahli ummaddu biqadri cilmihaa bay hore u socotaa dunida marka la qiimaynayo horumarka maadiga waxaa lagu qiimeeyaa basharku inta ay aqoontiisu kobocdo ummad waliba inta aqoon yahaan xirfad yahaan wax aqoona ay leedahay buu ku xidhan yahay horumarkeedu inta uu gaadhayo mabda kasta faafistiisu wuxuu ku xidhan yahay intuu aqoonyahan haysto waxa kan xambaaraya dacwo kasta waxa hortaagana ugu badani waxa weeyaan waa jahlu abnaa'iha waa dadkeeda oo aan garanaynin waxa ugu badan ay ku faaftaa waa qadiyatu tacliim waa in dadka wax la baro walidalik baa wadiifatu lambiyaa ba waxay ahayd waxbaris shaqada nebiyada ilaahay kusoo diro ee koowaad waxaa ka mid ahaa maxay wadiifatu tacliim aw atabliiq in dadka wax la gaadhsiiyo wax la baro cilmiguna nooc kasta uu yahay ka sharcigoo qura ma tilmaamayo yani cilmigii samada ka soo degoo qura ma tilmaamayo cilmi dhammaantii baa waxtara inta ugu badan sida ogeed baa ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu inoo tilmaamayaa nebiye uu waxbaray oo ku faanaya oo ilaahay ku mahadinaya in la baray cilmiga afka shimbiraha qur-aankay ku taalla nebi sulaymaan walaqad aataynaa daawuuda wasulaymaana cilma waqaala alxamdu lilahi aladi fadalana cala kasiiri min cibaadihi almu'miniin wawarisa daawuud wawarisa sulaymaanu daawuud waqaala ya ayuha annaasu cullimna mantiqa طayri wauutina min kuli shay ina hada lahuwa alfadl اlmubiin nebi daawuud iyo nebi sulaymaan ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala cilmaanu siinay aqoon iyaguna aqoontii alla siiyey bay ku mahadiyeen iyagoo le waxaanu u mahadnaqaynaa allaha addoomihiisa in badanoo ka mida naga fadilay nebi sulaymaan wuxuu dhaxlay baa la yidhi nebi daawuud nebi sulaymaanoo hadlaya wuxuu leeya ya ayuha annaasu cullimna mantiqa tayr waa nicma uu sheeganayo waardadow afka shimbiraha nala baray buu leeyahy afka shimbiraha ayaa nala baray buu tilmaamaya nebi sulaymaan wuxuu gallada uu alle nicmada uugu mahadnaqayo uu sheegaya waxa weeyaan inuu yaqaano luqada shimbiraha bal eh waxaa ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayaa inuu shimbir nabadgeliyey ummad isla markaa waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayaa nebi dhan oo shimbir u sheeganayo aqoon aanu haynin inuu hayo waa nebi ilahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala watafaqad aطayra faqaala ma li ara lhudhud am kana min alghaa'ibiin nebi sulaymaan ciidamadiisii markii uu joojiyey ee alla u sakhiray buu daydayey dabeetana wuxuu waayey hudhudka guuguulaha shimbirka la yidhaahdo alhudhuda baa la yidhi waa shimbir ka tilmaamnaa kuwa kale nooc gaara nebi sulaymaan markuu waayey wuxuu yidhi low cadibanahu cadaaban shadiida aw la adbaxanna aw layaatiyanii bisulطaanin mubiin waan ciqaabayaa shimbirkaasi ciqaab kulul baan ciqaabaya ama waa gowracaya ama waa biraynaya ama wuxuu la iman doonaa daliil iyo sulطaan cad meeshu ku maqnaa ilaahay baa wuxuu leeyay famakasa gayra baciid فqال أxط bma lm تxط bه وجiئتka min sabأ بنbأ yqيn hudhudkii baa hadlayo wuxuu leeyay أxط bma lm تxط bه waxaan soo koobay aqoon baan hayaa buu leyay sulayman waanad adigu ogeyn hudhudkii ciidanka safkiisii ka maqnaadeen la waayey nebi sulayman wuxuu u sheeganayaa inuu aqoon hayo aanu sulaymaan ogeyn war waxaan kaaga sidaa buu leeyay وaجiئتka min sabأ بنbأ yqيn saba meesha la yidhaahdo saba waa yaman saba baan ka sidaa buu leeyay war yaqiina oo anad adigu waxba ka ogeyn idan waa shimbir nebi hortaagan oo sheeganaya waxaanu nebigu ogeyn inuu isagu ogyahay oo aqoon inuu wado waxay tilmaamaysaa aqoontu qiimaha ay leedahay waxay tilmaamaysaa aqoontii uu keenay shimbirkaasi iyo warkii uu nebi sulaymaan u keenay in ummad dhan lagu badbaadiyey marka oo sabi ay ku islaamtay oo tolkeedu ku islaamay oo diin dhame ay ku soo gaadhay yaman idan aqoontu islaamku wuu weyneynaya waxay doonaysaaba ahaatee bale waxaa ilaahay inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala qof bini aadamo xoog badan oo aqoon darro daraaddeed waxba qaban kari waayey oo shimbiri waxbartaa qur-aanku ka warramaya labadii ilmo aadam markay isdileen mid markuu ka kala dilay meydkii walaalkii si uu gala buu garan waayey dabeetana tuurta isagoo iskaga sita ayaa ilaahay tuka macallin uga dhigay tukaa macallin u noqday reer nebi aadam fabacaa allahu guraaban yabxahu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari sawata akhiih ilaahay wuxuu usoo diray subxaanahu watacaala tuke dhulka qodaya oo mid kale aasaya liyuriyahu kayfa yuwaari sawata akhiih inuu baro ina aadamkaasi kale siduu u aaso walaalkii ceebtiisa uu qariyo in aadam muxuu ku dhawaaqa yaa waylataa acjaztu an akuna misla hada alguraam xoogu haddaanu cilmi la socon waxba ma taro feedha buurnidiisii haddana wuxuu leeya yaa waylataa acjaztu war shallaatadaydiyo hoogayge ma waxaan ka caajisay ma waxaan awoodi kari waayey buu leeya an akuna mila hada alguraam ma tukaha inaan la mid noqdaa baan awoodi kari waayo tukuhu marka kan aqoon buu dheeraa aqoonaa in wax la aasa buu yaqaana oo ilaahay uu kusoo diray subxaana watacaala dabeetana in aadan wuxuu kahanaya uu leeyahay war matuka ay aqoon dhaamay oo walaalkay maydkiisii baan tuurta ku siday waxaa qur-aanku uu tilmaamaya wax kasta oo cilmi hela cilmigu sharafsida uu leeyay kalibka ama eyga aqoonta lihi inuu ka koreeyo eyga bilaa aqoonta ah qur-aanku wuxuu tilmaamaya eyga la tababaro ee aqoon la baro ee sida loo ugaadhsado la baro haddii bisinka alle lagu diro wuxuu soo qabtaa inay xalaal yihiin idan wuu ka koreeyaa eyga kale eydii baa waxaa lagu kala fadli yeelay markaasi madaa cilmihim aqoonta uu u leeyahay mas'aladatan ilaahay baa wuxuu leeya yasaluunaka maada uxilla lahum qul uxilla lakum اطayibaat wma callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahuna mima callamakum اllah fakuluu mima amsakna calaykum wadkuru sma allahi calayhi wاtaquu اllah in allaha sariicu lxisaab waxay ku weydiinayaan ba ilahay leeya subxaana wa tacaala waxa xalaasha u ah waxaad tidhahdaa ayibka waxa wanaagsan oo dhan ba xalaal idiin ah iyo waxa kaloo xalaal idiin ah eydaa tababarteen ee waxbarteen wixii ay soo qabtaan kuwii a cilmiga barteen iyana waa idin xalaal baa la yidhi wixii ay idin soo qabtaan bisinka u qabta idan waxaan leenahay cilmigu wuxuu u baahan yahay inaynu ahamiyadiisa siino markaynu cilmiga fahamno waxtarkiisa iyo weynidiisa iyo sharaftidiisa ayaynu ogolaanaynaa cumrigeenna qeyb ka mida inaynu ku bixino inaynu cumrigeenna qeyb ka mida ku bixino inaynu wakti siino markaynu garanno faa'iidada iyo muhiimada leeyahay intay leeg tahay baynu ogolaanaynaa inaynu dhaqaale iyo wakti iyo daal iyo safar ku bixin karno aqoontu marka waa laba qaybood aqoon mustaqbalka dheer iyo kasokaba waxtarta aakhiro iyo adduunba lagu faa'iido iyo aqoon adduunka waxtarta haddii iyada lafteeda ilaahay dartii loo samaynayo aakhirana waxtari karta aqoontu waxay ku kala sarreysaa meesha ay ka timi iyo mada inta ay waafaqsan tahay xaqiiqada iyo xaqa inta ay wax dhaboo sugan tahay aqoontu waa laba qaybood markaa qaybi xagga allay ka timaada subxaanahu wa tacaala iyadoo absolute value yah iyadoo aan niqaash u baahnayn iyadoo saxan iyadoo toosan iyadoo waxa ay ka warramaysaa uu xaqiiqo yahay qaybna aadamka la baray can ariiqi tajriba inuu ku barto trianira mulaaxada observation inuu wax baadho qaybi waa qeybta ambiyada loo soo dhiibo in alambiyaءa lam yuwarisuu dinaara walaa dirhama wainama warasuu lcilm faman akadahu akadahu bxadin waafir xadiiskii abu daawud iyo termadi iyo keyrkood baa warinaya صaxiixa wuxuu nabigu leeyahy alayh الsalaatu wasalaam ina alambiyaa nebiyadu dhaxal kamay tegin silver iyo goolkoona dahab iyo silver dinaarkuna waa dahab buu ka samaysnaan jiray dirhamkuna silver bo kamay tegin wax hoole iyo lacaga waxay ka tageen buu nebigu leeyay cilmi cilmigii samada looga soo dhiibay ee saxa ahaa cilmi ah laa ya'tiihi اlbaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfih tanziilu min xakiimin xamid cilmi aan baطil wadanin wada saafiyo wada saxa cilmi ah anzalahu اladii yaclamu sira fi الsamaawaati wاlard cilmi uu soo dejiyey ilaaha shay kasta guntiisa iyo sirtiisa og waa cilmi walaa yunabi'uka mitlu khabiir alle khabiira sidiisa cidku ugu warramaysaa ma jirta ba alla leeyahy subxaana wa tacaala wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilaahay baa wax garanaya la yidhaho idinku waxba garan maysaan huwa alcaliimu alxakiim ilaahay baa ka cilmiga badan leh xikmadda badan leh waa cilmi markaasi jahli ka badhax tiran qusuur ka badhax tiran xaqiiqada un ka warrama kaas keligii samadu ka yimaada cilmiga noocaasi waa ka muhiimadda koowaad in la siiyo mudan waa cilmi asliyan ka warrama qofka bini aadamkii adduun iyo aakhiraba siduu u badbaado waa cilmi haddii kaa aad weydo ka kale helitaankiisu aanu qiimo lahayn ilahay baa qur-aanku wuxuu ku leeyahy subxaana wa tacaala afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma inama yatadakaru ulu lalbaab cidda garanaysa waxa lagugu soo dejiyey inuu xaq yahay miyuu la mid yahay baa ilahay yidhi kaman huwa acma ka indhoola ah cilmi male ee adawaat lcilmi buu la-ya kani wixii wax lagu baranayay ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kii tawxiidka garanayey iyo ilaahay kelinimadiisa iyo alle in keligii la caabudaa miyuu la mid yahay kan indhaala wuxuunbaa waxgarta dadka caqliga le baa ilahay yidhi waxa waantooba dadka caqliga le ilaaha kownkao dhan abuuray intaad garan weydo inaad makhluuqaadka mid ka mida wax ka garata waa ceeb waa ceeb inaad quraanjo barato ama duksi baratid ama wadno baratid ama il baratid ama combyuter baratid ilaahi kownka dhan lahaana aad garan weydo waa ceeb akbar xaqiiqa fi dunya inaad fahmi kari weydo oo aada ashyaa sagiira fahamtaa waa jahli waa jahlun maa bacdahu jahli waa jahli aan jahli ka dambaynin sidaa ogeed aqoontu way kala mudan tahay masaadirteeduna xaqay u kala dhow yihin aqoon waxa ugu saxsanta xagga alle ka timaada subxaana wa tacaala waxa ugu saxsanta rabbi ku baraysa waxa ugu saxsanta aakhiriya adduunba lagu liibaano waxbarashada bini aadamku muxuu wax u bartaa ardaydu markay jaamacadda qabanayso maxay wax u barataa subject gaar oo qadaasale oo sidiisa loo barta miyaa jira maya waxbarashada jaamacaddu marketkay ku xidhan tahay ardayga suuq u eegaa wuxuu ka gooye un haddii la yidhaha wallahi sanadkan i t-ga aada u fiican oo markaad soo qalinjabisaba shaqa aad helaysaa ardaydoo dham i t bay dooranaysaa information technology baa la wada dooranaya haddii la yidhaahdo maye saxaafaddaa lacag badan oo markaad soo baxdaba saxaafadda toban kun oo dollar buu mushaharku noqonaya meel kale cidi u weecan mayso safaxada yacni aqoontani waxay qiimo leedahay waxay goyso marketka waxay ka goyso nin ka barakaysanayo u taga jaamacadda aqoonta taalla inuu kasoo barakaystaa ma jiro ee nin waliba wuxuu u tagaa marketka waxa ay ka goyso shareecada bal hadda ku eeg marketka waxay ka goyso aqoonta janno goysa adduunkana inaad si fiican u socoto goysa miyaanay ka qaalisanayn aqoonta mushahar goysa waa ka qaalisantay yani xataa haddii maadada lagu qiimeeyo tan xagga rabbi ka timi way ka qaalisantahay tan kaloo dhan markaynu ku qiimayno waxa ay marketka ka jarto suuqa waxay ka goyso markaynu ku qiimayno sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya kaa garanaya waxa xagga alle ka yimid iyo kaan garanaynin inay indhoole isu yihiin qof indhaqaba iyo qof indhala nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu leeyahy man yuriid allahu bihi khayra ninka ilaahay wanaagba la doonayo yufaqihu fi ddiin wanaag ninka lala rabo diinta la waafajiya والنبي لي عليه الصلاة والسلام من, من سلك طريقا يلتمس به علما علمي قاس آخرة لو كذا منك طريق مرة علمي وكل رادنيه إلهي سبحانه وتعالى وحو فضيدي طريق الجنة يسلنا وعلمي قوية كتكي جنة لا تشوف وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم malaa'igtuna garbaheeda ayay dusha ka saartaa qofka taalibulcilmiga ah raalli ay ka tahay daraaddeed wa ina alcaalim qofka aqoon-yahanka ee cilmigaa leh layastakfiru lahu man fi اsamaawaati waman fi اlardi xata alxiitaanu fii jawfi اlma qofka aqoon-yahanka islaamigaa noqda buu nebigu leeyay calayhi الsalaatu wasalaam dunida waxa ku nool oo dhan baa ilaahay dembi dhaaf ku weydiiya ma aqoon ka wanaagsan baa jirta in noolahoo dham ilaahay adiga dembi dhaaf ku weydiiyo dunida waxa ku nool oo dhan man fi samaawaati waman fi lardi xataa kalluunka badda ku jira ayaa ilaahay dembi dhaaf ku weydiiya buu nabigu ley alayh isalaatu wasalaam markaasuu nebigu wuxu uhi waina fadlu lcaalimi cala alcaabid ka fadli lqamri leylati اlbadri cala saa'iri اlkawaakib ninka caalimka ah ninka caabidka ee cibaadadiisa un iska wata isaga faasiqa laga warrami maayo caabid baa laga warramaya nin cibaado badan oo cibaado u xidhxidhay ninka caalimka iyo ninkaasi waxay isku yihin sida dayaxa afar iyo tobnaadka ah iyo sida ay isku yihiin xidigaha kale waayo cibaadadu ninka caabidkii masalan wuxuu awoodi karaa inuu shan salaadood tukado wuxuu awoodi karaa in sunayaalo inuu tukado wuxuu awoodi karaa inuu qur-aan akriyo wuxuu awoodi karaa inuu wardiyo laakiin ninka caalimkii wuxuu awoodi karaa inta kaasi sameeyey toban laabkeed iyo labaatan laabkeed inuu sameeyo haddaad qof salaad barto macnaheedu waxa weeyaan adigu laba salaadood baa tukatay imaamu shaafici maanta inta madhabkiisii aqoon uu yahe salaad ku tukanaysa qofku markuu daacadiisa mukhlis uu ku ahaa qofkii salaad tukadaba salaadiisii oo kalea ilaahay u qoraya subxaana watacaala caamadu intay faatixa akrido ama intay qulwalayaal akriyaan bay dhaheen nebigii baan u hadiyeynay kaagama baahna nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam qur-aan ba haddaad akriday intaad akriday in leeg buu leeyahy ila isaga ku baraya man dalla calaa khayrin falahu mitlu ajru faacili haddaadba faatixa akrida nebi maxamedna waa leeyahy alayhi salaatu wasalaam isagaa kuugu sababa uma baahna inaad tidhaha waan hadiyeeye ama dhe waan hadiyeeye ama aamusnow nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qof muslimi intuu tukanayo uu cibaadaysanayo cibaadadiisi cibaado leeg baa lagu qoraya isagaa ku baray ayi caali markaa haddaad macallin qur-aan noqoto qur-aan dad u dhigto intay qur-aan akrinayaan in leeg ba adigana alla kuu qoraya subxaanahu watacaala idan inaad adigu akrido iyo inaad dhigtay iyabaa kuu faa'iido badan cibaadada gudubtaabaa ka faa'iido badan cibaadada keligaa kugu kooban maalintii labaatan salaadood baad tukan kartaa macnaheedu weeyaan haddaad labaatan qof salaada u saxdo labaatan qof marka salaada u saxdo qof kasta oo salaad tukada ilaahay salaadiisii wuu qorayaa adigana ajar leeg baa lagu qoraya dadku meeshii loo shaqo tegi lahaa meel aan ahayn bay u shaqo tageen meeshii cilmiga laga kordhin lahaa ama ajarka laga kordhin lahaa ama ilaahay laga kordhin lahaa in la caabudo meel aan ahayn baa loo shaqo tagay saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay fadlu lcaalimi cala alcaabid ninka cilmiga lihi caabidka wuxuu ula mid yahay buu nebigu tilmaamayaa sida dayixu uu ula mid yahay xidigaha culamaduna buu nebigu yihi waa dadkii dhaxlay nebiyada ambiyaduna kamay tegin buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xoolo ee cilmay ka tageen faman akadahu akada bixadin waafir xadiidka imaamu axmed tirmidi abu daawud ibnu maaja iyo darmi way waa wariyeen culimada tasxiixisaane xasan bay ku tilmaamayaan waxa uu sheegaysaa qiimaha aqoontu ay leedahay idan shareecada islaamigii waa cilmi baynu leenahay saafiya oo ilaahay xaggiisa ka yimiya qiimuhu nolosha ku leeyahna waxa weeyaan adduunkana inaad badbaado oo sacaadadan xalay ka warramayna inaad hesho qof mutma'in aada noqoto aakhirana aada badbaado oo ilaahay cadaab kaa badbaadiyo ama janno aada gasho aqoonta sax ee xagga alle ka timi xataa aqoonta kale iyadaa bays u ah waayo iyadaa bini aadamka bartay in shirkiga iyo jahliga iyo khuraafada iyo sixirka iyo falalownimada iyo waxaan aan cilmiga ahayn o dhan in laga takhalluso waxaan oo dhan in laga takhalluso oo usuul cilmiya la raaco shareecadaad halka bartay shareecada waxay bartay dadku inuu maanka iyo maskaxda adeegsado oo cilmiga kale baadi doono afalam yanduruu ila aلsamaaءi fawqahm kayfa banaynaaha wazayanaaha wama laha min furuuj afalam yasiruu fi اlardi awalam yanduruu ilaa malakuuti imisun baa ilaahay qur-aan ku leeyay cirkan miyaydan eegin dhulkan miyaydan eegin miyaydan waxaan u fiirsanin waxaa laynaga rabaa waxaan inaynu barano idan shareecadu iyadaa asal waa ka kale barashadiisa haadi waaxida waa cilmi xagga alle ka yimi oo aan gef iyo khata iyo taqsiir iyo renewal koona lahayn ka labaad waa alirsi اlbashari waa cilmigii bini aadamku kala dhaxlay bini aadam laga soo bilaabo ilaa hadda aqoontan maanta taalla ma aha aqoon qola intay riyootay un iyagu ay soo bilaabeen waa aqoon taraakumiya baa la yidhaha ise soo dul fuulaysay waa basharku wuxuu soo kala dhexlayay abidkii wixii la soo kala dhexlayay baa xadkan maraya taa irsiga bashariga ah waxa uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam intuu madiine soo galay ayuu iyagoo isku taltalaalaya timir buu arkay markaasuu hi war ma iska daysaan markaasay dhahen war markaa nebiga yidhi iska daayaan iska daysano timirtoodii bay iska daayeen dabeetana sanadkii dambe waxba dhali weyda qaadh noqotay timirtu waxay ka mid tahay dhirta labka iyo dhadiga leh ee la ysku tallaalo dhirta la beero badh baa lab iyo dhadig ah oo u baahan in la ysku tallaalo si ay midho fiican u dhasho timirtu markaa waxay ka mid tahay dhirta labka iyo dhadiga leh ee la ysku tallaalo iskumay tallaalina waxay dhahan war waa kii nebigu yidhi ma iska daysaan wa iska daayay dabeetana way qaadha sanadkiiba markii la gaadhaa timir fiicane bixi weydo waxay yidhahdeen war maxaa timirtiina ku dhacuu nebigu yidhi waxay dhaha ilahi rasuulkiisiyo dee waadiga yidhi ma iska daysaano waxbaana isku taltalanin waa iska dayna wuxuu nebigu ku yidhi antum aclamu bishu-uuni dunyaakum waar idinkaa arrimihiinan duunyo iyo waxan baadhista iyo tajribada iyo aqoonta u baahan idinkaa u aqoon badan buu nebigu yidhi anigu waxyigii xagga alle ka yimaan idiin sidaayeen tan dee ustaad laydin soo diray oo syniska dhiga mayhi antum aclamu biumuuri dunyaakum waa masale u baahan tajriba iyo qofku tajaaribta nololeed inuu ururiyo sida awgeed cilmiga ka sharciga ah markaynu nidhaahno waxaa kaaga waajiba kow inaad tawxiidka baratid laba inaad wixii farducayn kuga abaratid farducaynku waa maxay wixii adiga shaksigaaga lagaaga rabo farducaynka waxaa kugu ina calaa qadri lmas-uuliya buu u bataa salaada kuwan waa farducayn marka aanad guriga lahayn waxba waajib kuguma aha laakiin maalintaad guursato waxaa kaloo waajib kugu noqday reer sida loo dhaqay shareecadu ay ka qabto inaad barato maalinta caruuri dhalato waxaa kugu waajib noqday caruur sida loo tarbiyeeyo loo koriyo inaad barato yacni shaqo kasta maalinta is kugu soo korodho maalinta aad beec iyo tijaaro gasho meelaha qaldan waxaa ka mid a dadkao dham uu baac mushtareeya xalaal iyo xaaraanna umaba kala yaqaano maxaa xalaala kama warramayo itemiska laga baac mushtaraynayo khamri iyo khanziir iyo kuwa muslimka u wada garanaya laakiin waxay u baahan tahay beeca cuquudda aad gelayso heshiisyada iyo contractka aad gelayso contractye xalaala kaanse xalaal ahayn qofku inuu barto markuu tijaaro u dhaqaa shay walba maalinta aad bilowdaa unbaa lagaa rabaa inaad barato inta ka horreysa waajibkaguma aha maalinta aad bilowdo ayaa lagaa rabaa inaad barato qofka cilmi kala baranaya waxaa ku waajiba ma yatacalaq bitakhasusi fanniga aada baranayso wixii ku saabsan kuu doonaya fannigu ha noqdo waxaan leenahay markaa aqoontaas aan ka wararnay ka muqadamo ahaan haddaynu intaa u nidhaahno qofka muslimkaa waxaa saaran wasaa'ilu taxsiili ilcilmi inuu maro cilmiga sida loo xasiliyo cilmigu wuxuu u baahan yahay barashadiisu sabr iyo musaabara inaad sabirto o dul qaadatid in loo dhabar adaygo nolosha ma jiro wax laba casho intaa uun la-ag marmaro ama si aan qiimo badan lahayn inta loo wadwado layska bartaa ma jiro sidaa awgeed qofka raba inuu wax bartaa uma baahna inuu cimrigiisa khasaareeyo jaamacaddii baan tagaa waa iska yaro tag tagaa un oo imtixaanku baan ka gudbayaa maaha waxbarashotaas waxa waxbarashaa waa cimrigaagii waxaanaad iibinaysaa waa wakti afar sano shan sano lix sano toban sano waxaanaad iibinaysaa waa cimrigaagii wakti ka mid a afar sano markaad jaamacad joogto ama siddeed sano aad joogto ama toban sano aad joogto ama bachelar qaado master qaado doctor waxaad doonaysa qaado waa cimrigaagi toban sano oo cimrigaagi kamid aad rabtaa inaad gaddo maxsuulkeedi waa inu agtaada yaalla waa inaad waktigan aada u baxday inaad wax barato waa inaad wax xasilin kartaa maaha inaad waraaq soo qaadan karto oo uun dadka barh baa xarfaan iskaga ah macalinkaaga inaad qiimeyn karto buugga meelaha imtixaanka laga soo qaadi kara inaad garan karto tricska examinationka loo galo inaad garan karto seventy percent eighty percent iska keeni karto adigo aan wax badan akrinin wax badanna isku mashquulin laakiin cilmi maaha kaas waa tricks la barto inaad uun gudbi kartid laakiin cilmi maha cilmigu waxa weeyaan cimrigaagi baad luminaysaa badiilkiisi waa inu kusoo raaca badiilkiisu cilmiga barashadiisu sabir un bay ubaahan tahay qof bini aadam aan wax baran karinina ma jiro yani dadka bar ba haysta inuu yare maskax adagiya ama aanu hore wuxu fahmin waxaas ma jiraan waxaa jira bini aadamku inta uu wax ku fahmaa inay kala degdeg badan tahay soomaalidu waxay dhahdaan qofna hal shub bay ugu dhacdaa midna laba shub midna saddex shub bay ugu dhacdaa bay dhahaa yacni waxa kala gedisan inta aada masalada ku xasilinaysunbaa kala lakin qof aan wax baran karin oo isagu anigu waxbarashadu waa igu dhibo waxba ma baran karo madaxa ay daboolanay muu jiro walidalik ba waxaa la yidhahdaa imaam alkisaa-iy min aimati naxwa ka mid ah asheekh isacdi cuthaymiin sheekhiisiyaa soo naqlinaya imaam alkisaa-i baa waxaa la yidhi naxwaha ku adkaaday dabeetana maalintii dambe wuxu arkay bay dhahdeen quraanjo yaroo sidata raashinkeediioo meel la koraysa oo kolba la soo dhacaysa cabaar buu yaro fiirsado wuxuu yidhi wareedhe quraanjadaasiba sawtaa xiiqi weyday soo dhacday oo ku celisoo soo aakhirka way ka tallowday ma adigoo bashara baad leedahay masala adkaatay oo aad ka tegaysa ha ka tegine naxwaha u jalab dhig waa u jalab dhigoo imaam ilkisaa-i fi naxwa buu noqday imaamka la yaqaane naxwa lagu yaqaano a'imada looga dambeeya buu noqday wax waliba sabir iyo musaabara bay u baahan yihin inaad u sabirto bukhaari waxaynu dhihi inuu kitaabka ka tago la yidhaahdo waa kitaab saxiixa waxaa keenay inuu dunidao dhan maro waxaa keenay kun sheekh in ka badan inu wax ka dhigto qiyaas kun ustaad adigu imtaad wax ka dhigata maca iskuolkii markaan kuusoo tiriya malcaamadii iskuuladii ninkii weliba sanad walba iskuol loo bedeli jiray soo tiri waxaa laga yaaba ilaa jaamacadda waxaad wax ka barato o dham inana boqol ahayn marka la isku wada daro bukhaari kun sheekh buu hor fadhiista wax ka qaatay in ka badan kun sheekh qofka hor fadhiistay qiyaas wuxuu qaybay intaasoo kun oo xadiis wakti ku bixiyey wuxuu ahaa ninkaasi habeenkii laleeyay lix iyo toban jeer ayuu u kacayay waxaa qof awoodihii alla siiyey isku dayay inuu ka faa'iidaystaan meel la fadhiista ninka awooddii alla siiyey subxaana wa tacaala ay isku dayay inuu ka faa'iideeyo idan cilmigu wuxuu ku xasilaa ku yimaadaa sabir iyo musaabara raxmat ullaahi calayhi imaam alalbani baa la tilmaamaa muxadis bu muxadisnimadiisu maxay ku timi macille ka timi risaaluu rabay inuu taxqiijiyo dabeetana waraaq buu waayey maktaba zaahiriya kullaha afartan kun oo mujalladood buu rogay oo fahrase u sameeyey isagoo waraaq raadinaya qofkaas sabirkiisa qiyaas hal xaashiyo oo buug ka maqan uu rabo inuu taxqiijiyo isagoo raadinaya ayuu afartan kun oo kitaab xagga kale uga baxay idan inuu noqdo imaam fi lxadiid ama la yidhaahdo albana wax tasxiixiye wax takhriijiyey maaha masale riyo ku timi iyo rayreyn iyo qof meel iska fadhiya waa ninkaasi xaashi u maray inuu afartan kun oo volyon baadho maktaba zaahiriya dhammaanteed buu fahrisa u sameeyey isagu u sameeyey contentskeedaba inuu qoro maktabaddu subxi intuu soo galo lagaga rawaxaa habeenkii marka la baxayo ayuu ka baxaa dadkii aqoonta xasiliyey waxay ku xasiliyeen sabir dulqaad iyo musaabara waxay ku xaqiijiyeen altasabut wataxqiiq inay wax hubiyaan waxay ku xaqiijiyeen inay fahm iyo xifdi adeegsadaan masalada inuu isku dayo inuu fahmo markuu fahmo kadibna inuu isku dayo inuu hayo oo xejiyo aanay ka lumin istimraariya inuu ku samayn karo oo masaladu sanadkii dhaweyd bartay sanadka labaad markaynu iminka marayno jaamacaadka waxaa laga yaaba haddii imtixaan labaad lagaa qaada laad midhba ka garateen wixii sanadkii hore la dhigayay waayo inaynu xejinaa baynan ku talagelin waxaad ku talagasho inayd imtixaanka kaga gudubto oo transcriptka lagugu qoro intaasoo credit awar buu qaato waxa waraaqaha saasay kugu soo baxdo laakiin cilmiyan inaad uhayso way cilmi agtaada ka sugan noqoto waxaad moodaa inaan dadku in badan ku talagelin waxaynu u baahanay inaynu samayno cilmigu si u sugmo mulaazamat alculamaa dadka aqoon-yahanka inaad ka agdhawaato environment bii-adu qofka waxay ka dhigtaa bii-a juhale ah haddaad la noolaato adna maanlaabo kala soo baxaysa bii-a cilmigu uu qiimo ku leeyahay haddaad joogtana aqoontu waxay noqonaysaa mid korodho oo kobocda inaad aqoon-yahanka iyo dadka aqoonta le la socon kartid aqoonta basharka ee tajaaribta bini aadamkaa cidda baranaysa iyada tala kalaan siinaya oo ah lubaabka inaad qaadato qishrada ka tegtid lubaabku waa beerka waa waa unuga dhexda ku jira qishraduna waa qolofta sare midhaha inaad qolofta ka jebiso midhaha haddaad sidooda maca qolofta isku luqdo waa waa khatar laakiin waxaad u baahan tahay inaad qolofta intaad ka rido cunto maxay inta faa'iidada leh aqoonta bini aadamku inteeda badani qolof bay leedahay ku saabsan mabaadi'da iyo dhaqamada iyo cultureka iyo thaqaafaadka iyo idologiga iyo caqaa'idda ay rumaysan yihiin dadka qoray saasi daraaddeed ayaa waxaa la tilmaamaa masalan ser percy nine ninka la yidhaahdo oo ah odayadii maadat tarbiya ugu khabiirsanaa waddankan ingiriiska daa'irat almacaarif albriطaniya british encyclopedia wuxuu ka soo naqlinayaa isagoo maadatu tarbiya sharxayaba wuxuu yihi tarbiyada waxaa la yidhaahdaa yani cinwaanka education baad ka baari kartaa education maada tarbiya waxaa la yidhaahdaa buu leeyahay juhdiga ay aabbayaashu bixiyaan iyo dadka wax rabeeya si jiilkooda dambe ee soo socda ay ugu rabeeyaan aragtiday aaminsanaayeen buu leeyahay misaal kale aan ku siiyo ka fudud waxaa jirtay waddankan norway afka norwijiga anigoo meel jaamacadda tagtaga ayaa waxaa ka mid ahaa classka aan markaa tegayno waa dad aqoon-yahanaa bay ahaayeen oo jaamacad ka soo wada baxay dabeetana macallinkii lacturarkii dhigaya luqada tamba maalintii dambe wuxuu yihi waxaan rabaa bal wadanadiina educationkooda iyo sida wax loo bartaiyo waxaan inaad ka warantaan gabadh macallimad oo jabaniisa oo qolada meesha nala dhigata ah instituteku yaalla isla jaamacadday af jabaniiska ka dhigta ayaa waxay sharaxday waxyaabo ka mid ah sida aqoonta xaggooda looga barto waxay ka warramaysay golobkan yar golobku waa kura lardiya marka la sawirayo waa golob marka hore waa kubadoo kale ma qaaradihay dhinacyada kaga yaalyaaliin laakiin ardada marka wax loo dhigayo waxaa laga dhigaa blain inay noqoto iyadoo xaashi ballaadhan oo dee derbiga ku dhajisan dunidu dee xaashi ballaadhan maaha wax kuusan baa la yidhao cayn kana laakiin marka wax la dhigayo waxaa laga dhigaa maxay xaashi ballaadhan oo qaaraduhu ku yaaliin xaashida halka laga jeexayay dunidu aragti ka kala leedahay tanaynu aragno waxaa laga jeexay maxay basifiga soo maaha mididu xaggaasa ka gashay dabeetana yurub baa waxay iska dhigaysaa inay dunida barhtankeeda iyadu ku taallo duniduna ay hareeraha ka xigto xaggaana waxaa ka xiga maraykan iyo waxaasi xaggana waxaa ka xiga maxay eshiya iyo dadkii foga ardayga yare jabaniska waxaa loo dhigaa inay iyagu yihiin the center of the world si uu taa u fahmi karo bahalkan yaro kuubsan iyagu atlanticay ka sheexaan midida atlantic hawshakaa laga geliyaa dabeetana waxaa soo baxaya sawir xagga kale u yaalo qaaradda afrikiya yurubna ay galbeedka ku sawirmayaan maraykanka iyo waxaasina ay bariga jabaan ku sawirmayaan jabaan markaa waxay noqonaysaa maxay midhalkii dunida yani ilmaha yar ee wax la traingaranaya wax loo traingaranaya dhulkiisu inuu meelahan dhexe ku yaalo xataa musalaxaadka maalin walba waxaa tviyada iyo idaacadyada waxaa ka dhegaysataan bariga dhexe baa waxaa iska dhaceen bariga fog baa caynkaas ka dhacday xaggee bay bariga dhexe u tahay ama xaggee bay beriga fog u tahay yani bari marka la sheegayo iyo galbeed reference point waa inuu jiraa meel waxaasi ay beri ka xigaan ama galbeed ka xigaan ninba meel baa u bariya soomaaliya ninka ceerigaabo ku nool reer burcaa u galbeed ee beraan tegey burca intaan ka tegay ceerigaabo dabeetana deris baan sida akri wadaadkii muqadamada akrinayay intuu istaagay buu yihi culuma galbeed inooga timi weligeyna waxay u yidhaha reer galbeed baa tay ma maqlo anigu waxaan soo haysteen reer baraya yani ninba meel baa u galbeeda ama u bariya waa nisbi waxaan uga jeedaa london iyo baris ba waxay rabaan inay dunida iyagu bartankeedi iska dhigaan marka near eastku waa intan iyaga ku xigta yurubka bari iyo meelaha kan middle eastkuna waa marka carabaha iyo intan lasoo gaadho far eastkuna waa china iyo jaban iyo xaggaa markaa tagto far iyo middlekan iyo waxaan la sheegaya waa binisba ilaa london laakiin innaga middle eastna inooma aha far eastna inooma aha idan waxaanu masaladan usoo qaadaya waxa weeyaan cilmigan aynu baranayna wuxuu doona ahaadee qolfo kalebaa dul suran oo matalaya dhaqamadii iyo aragtiyihii dadkan ay lahaayeen waxaan rabaa ardada soomaaliyeed ama muslimka wax baranaysaa qoloftan intay iska jebiso inay cilmiga kiisa rasmiga un qaataan walidalik ba waxaa jiray nin shaacira oo muslima oo muslimiinta indiya iyo bakistan iyo dhulka ah akbar alilaha abadi baa la odhan jiray waa eighteen forty six to nineteen twenty one buu noolaa waa nin gabayaaya buu ahaa muslima gabay aada u qurux badan buu leeyahay oo uu ku maselayo gabaygiisa waxaa ka mid a waxay ku tarjumayaan wuxuu yidhi reer barigu marka ay rabaan inay cid dilaan madaxay ku dhuftaan buu yidhi yani madaxay burburiyaan reer galbeedku buu yidhi se marka ay rabaan inay cid dilaan qalbigiisi iyo dabiicadiisunbay bedelaan buu leeyahay qofka ma dilaan oo kaw kama siiyaane isagunbay bedeshaan buu leeyahy oo qofkii oo qof kala abay soo daayaan markaasaa gabaygiisa waxaa ku jira fircoon maxaa ka doqonsanaa buu yidhi wixii ceeb raacay may raaceen buu yihi intuu carruurta reer banu israa'iil leynayay war bal muu kuliyada uunu fura buu yihi intaasaa ugu filayd dhimasho carruurtii reer banu israa'iil waxay ahayd buu leey inuu kuliyada u furo ninkan gabyaagii wuxuu tilmaamayaa kuliyaadkani inay maski samayn karaan qofka inay qof aan ahayn waayo ideology kale iyo caqaa'id kale iyo afkaar kale baa la rabaa in laguu dhigoo lagu baro sidaa daraaddeed ayaa caalimkii la odhan jiray maxamed iqbaal maxamed iqbaal waa nin muslim oo bakistan iyo indiya dhulkan u dhashay waana nimankii reer galbeedka wax ku bartay ee aqoon-yahanka noqday nin gabayaaya ayuu ahaa oo aada u gabay badan aqoon-yahana taarikhdan cusub ragga wax laga qoro waa ragga ugu badan in laba kun oo kitaab ka badan baa laga qoray maxamed iqbaal nin gabayaayo oo aada u gabayaaya buu ahaa waa afaf doorana ku gabiya gabay uu leeyu isna wuxuu ku tilmaamayaa tacliinta reer galbeedku buu yidhi waa xamud waa icid had wax kasta oo lagu shubo ko koomo yar ama kuus yaroo dhagaxa lagaga dhigi kara buu leeyay yani waa icid wax dhalaaliya buu leeyahy oo bini aadamka bedeli kara mar kale wuxuu tilmaamayaa isagu barashadiisii waxbarashadii uu galbeedka kusoo qaatay طlsm اcasri aw طalsim اlcasri اlxaadir ayaan buriyey buu leeyay iyo waxay makri lahaayeen waxaan isku dayay buu yihi inaan midhka qa xabadda inaan qaato oo dabinka ka baxsado marka wax la dabayo maxaa la sameeya dabin markaad dhiganayso dee laac baa loo dhigaa waxaanaad dabayso xayawaankan aad rabto inuu dabinka kuu galo wax lagu soo jiitaa loo dhigaa wuxuu leeyahay aqoonta reer galbeed inina waa laaca midhaha laysu dhigayo inina waa meel kaleo lagula rabo buu leeyahy anigu se waxaan ku liibaanay buu yihi midhahaan qaato dabinkiina waa ka baxsaday buu leeyahy ilaahay waa iga markhaati buu odhanaya sidii nebi ibraahim dabka uga baxay inaana uga baxay nimankaa waxbarashadoodii iyadoo aan waxba iga soo gaadin muxuu uga jeedaa ninka kani sheekhi nadawi ayaa kitaabkiisa aariiq ila sacaada walqiyaada kusoo naqlinaya waxaan masaa'ilkan u tilmaamaya waxa weeyaan aqoonta bash aqoonta samaawiga abaynu leenahay iyada sideedaa loo qaataa min alkitaabi wasunna waa aqoon absolute value iyo aan wax qaldani ku jirin aqoonta basharka waa irsi bashari wa antum aclamu biumuuri dunyaakum in lasoo naqliyo la barto dadka muslimiintii weeyaan laakiin marar badan amaanat alcilmi way yartay waa inaad markaasi noqotaa qof feejig oo wuxuu qaadanayo wuxuu ka tegaya kala garan karaa faijignaantaasi waxay ku salaysan tahay inaad marka hore caqaa'idaad iyo mabaadi'daad u dhisantay adoo weel madhana haddaad brofessor gaalnimada ku takhasusay u tagto waa takhasuskiisiyo uu kaa dhaadhicinaya waa mutakhasis fi lcof falsafa alwadciya iyo falsafaad iyo kada iyo kada ayuu mutakhasis ku yihi waa ibliis buu ka egesbertay marka leego baahashan siduu u bartay waa loo tareengareeyey inuu dadka habaabiyo oo waxa kan saan ugu dhigo laakiin adiguna waa inaad noqotaa qof loo train gareeyey inuu waxa sanna qaadan karo waxa xunna ka tegi karo waxa san inuu qaadan karo wax xunna ka tegi karo taasi waxay u baahan tahay in asalkaagu uu yahay maxay qof caqiido raasikha leh oo islaam dhaba aaminsan oo mabaadidiisa aan marka hore medmadow kaga jirin adoo marka horeba waa adiladaadaba medmadow ku jiro arkaanul iimaankaaguba ado aanu dhisnayn haddaad tagto khatar baad ku sugantay jaamacadka reer galbeedka sidaa awgeed waxaan leenahay masalada cilmi qaadashadu taas bay u baahan tahay in la sabro in la dadaalo in wax la fahmo in wax la xifdiyo in culammada la laazimo in la kala sooco waxaa la qaadanaya wixii anfaclana la qaato waxaan anfac lahaynna la iskaga tago markaad aqoonta xambaarto shay labaad oo lagaaga baahan yaha jiraa oo ah inaad naftaadana ku dabaqdo dadkana gaadhsiiso aqoontii sharciga ahayd iyo wixii lamid ahaa inaad adigu lafahaaga u badbaadi kartid inaad baratid oo had isticmaashid oo adigu ku badbaadid dadkana inaad gaadhsiiso sidaa awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam masalada dabaqaadda wuxuu ilaahay qur-aan ku tilmaamaya aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajida waqaa'ima yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inama yatadakaru ulu lalbaab ilahay wuxuu leeyahy miyay siman yihin kan habeenkii taagan ee sujuudsan ee aakhiro ka baqaya ee ilaahay naxariistiisa rajaynaya waa qof ilaahay gartay oo ay cabsidiisu degtay oo aqoontu gartay isticmaalay markaa inuu ilaahay ugu dhowaado kaa iyo kaan intan samaynayni miyay siman yihin waay maya ma sanna sidaa daraaddeed baa ilahay leeyahy qul hal yastawi aladiina laa ya qul hal yastawi aladiina yaclamuun miyay siman yihiin kuwa garanaya kuwa garanaya in ilaahay habeenkii laysu taago kuwa garanaya tawxiidka kuwa garanaya waxay barteen inay naftooda ku badbaadiyaan iyo waladiina laa yaclamuun kuwaan waxba garanayn inama yatadakaru ululalbaab ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala yarfic illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat nabi moxamedna wuxuu leeyahy alayhi الsalaatu wasalaam balliquu cani walow aaya iga gaadhsiiya aayadna ha noqotee wuxuu weedhahan leeyahay meel saxaabadii intii ugu badnayd ay joogto culamada qaar ay yidhahdaan boqol iyo labaatan kun way gaadhayeen waa xajat اlwidaac waa xajkii uu nebigu xajay ee keli ahaa uguna dambeeyey siddeetaneeyo maalmood wax ku dhodhow ama dhowr iyo siddeetan maalmood buu sii noolaaba xajkaa dabadii nebigu calayhi isalaatu wasalaam dabeetana xajkaasi dadka muslimiinta khudbado tiro badan buu jeediyey oo uu goobaha xajka la istaago meelo badan oo ka mida ka khudbaday isagoo intaaba muslimiinta u digayoo la hadlayay khudabku uu maalmahaa jeedinaya waxaa ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam weedhuhu dadka ku lahaa balliquu canii walaa aaya falyablig ashaahidu algaa'ib waar aayadna ha noqotay iga gaadhsiiya buu nebigu leeyay alayhi salaatu wasalaam waar ka joogaa ka maqan waxa gaadhsiiya buu nebigu leeyay gaadhsiintu cilmi badni kuma xidhna gaadhsiintu waxay ku xidhan tahay waxa aada gaadhsiinayso un inaad garanayso meel ka badan ha isku taarin haddaad faatixada taqaano muslimaan faatixada aqoon baad helaysaa udhig laakiin birabbinaasa doonani ilimad baranini waxaad nabadgelaysaan wixii aad taqaano adigu inaad dhigto ceeb maaha markaa ceebtu waxa weeyaan waxaanad garanaynin inaad isku taarto qofka muslimkii waxaa garan maayo kumaba ceeboobo khuraasaan baa nin laga soo diray su-aalaha loo soo dhiibo waxaa la yidhi waxaad soo weydiisaa imaamu daari ilhijra madiina tag imaamu malik ibnu anas oo imaamu daaru lhijra muslimiinta imaamkoodii u tag su-aalaha soo weydii baa la yidhi waxaa la yidhi ninkii baa yimi dabeetana su-aalihii buu weydiiyey su-aalihii dhowr iyo soddon ka mid ah afartaneey ahaayeen bay ku sheegaan dhowr iyo soddon ka mid ah ayuu imaamu malik wuxuu yihi laa adri ninkii baa yaabo markii dambe wuxuu yihi imaamu malik khuraasaan baa layga soo diray waxaa layga soo diray aan intaa usoo lugeynayay waa la lugeynayay dee gaadho iyo waxutoona lama fuuleynin khuraasaan waa qeyb ka mid ah iiraan iyo afghanistan ayaa khuraasaan lo odhan jiray halkaasaan lu ka imi buu leeya ilaa madiinaan ku imi waxaanuna imi inaan su-aalaha ku weydiiyo hadda garan maayo baad leedahay u tago waxaad ku tidhahdaa buu yihi wixii aan la soo lugeeyey imaamu maalik wuu garan waayo yacni way ka dhowrsanayeen waxaanay garanaynin inay idhahda waan garanaya bal e waxaanu hubin inuu sheego walidalik markaynu leenahay balliquu cani walow aaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeya aayadna ha noqoto iga gaadhsii adiga waajibka ku saaran waxa weeyaan waxa aada garanayso ayuu waajibku kaa saaran yahay qof kasta oo muslimina waxbuu garanaya waxa aada garanaysana cid ka jaahila baad helaysaa haddaad ciddaa gaadhsiiso gaadhsiiso noloshuba way fududaan lahayd haddaa iminka masale kasta ka sugtaan sheekha imaamka idiin ah inuu sheego dee dadka goormu wada gaadhaya laakiin haddaa iswada xil qaadaan oo a qaadaan xilkuu nebi maxamed idin saaray calayhi salaatu wasalaam xilkuu nebi maxamed saaray waxa weeyaan qof kastoo taalibulcilmiya dadka muslimiintiina ama waa caalim ama waa taalibulcilmi hamajka ha noqonina baa la yidhaha ama caalim wax garanayo noqo ama qof wax baranayo noqo qofka muslimkiina intaa noloshiisa waxbuu bartaa wuu koraa waxaase lagu faray markaad wax xasilisaba waliyundiruu qowmahum inaad tolkaadna u degtid haddii qof waliba maanta uu rabo caruurteenna malcaamad qur-aan baynu kusii wada wadnaa qof raba inuu ka caawiyaa ma jiro haddii qof waliba inta uu garanayo uu ku dadaali lahaa inuu baro dadkuwa beri horu culamo noqon lahaa jahligu beri horuu yaraan lahaa laakiin marka ay dhacdo in wax walba nin qura la saaro la yidhaha hebel baa laga sugaya dadka kalena iska fadhfadhiyo isagu bilaa shaqo noqdo waxba ma faafaya mas-uuliyadda markaa saaran tulaabulcilmigu waxa weeyaan mas-uuliyat alxamli markay sameeyana wax xambaaraan inay wixii ay xambaareen dhiibaan muslimiintii horena waxay ahaayeen aqoontaasi aqoonta islaamigu free bay ahayd aqoontan iminka kahanuudka laga dhiga lacagta la iskaga wada qaadayo ee jaamacaadka iyo meelaha kan imika ma jaamacaadka markaad tagtaan waxaa maqashaan waa kursigii falsafada professor hebel baa ku fadhiya waa kursiga kursigu xaguu ka yimi kelimadda kursi la leeyahy waa kii masaajidka dhex yaallay culamada muslimiinta masaajidka ay ma jireen masaajiddu way waaweynaa ninba kursi buu dhigan jiray masaajidka koore ka mid a kona walow masaajidkumadaba fani baa lagu dhigi jiray funuunta ka mid a caalimka fiqiga dhiga ibnu nafiso fiqiga dhiga ayaa human anatomygana dhigi jiray dawra damawiya suqra ayaa waxa waa ninkii soo saaray dawradda dhiigga wadnaha inuu tutago sabab kusoo noqdo dawraadkaasi inventionka waa ninkii lahaye muslimka isagaana fiqu shaaficiye dhigi jiray oo imaamka ahaa dhiga kutubtatan isla markaana isagaa waxaan kala dhigi jiray bale waxaan odhan karaa cilmi badan oo ay muslimiintu soo saareen waxaaba u geysay cibaadadooda inay sugaan aqoomihii muslimiintu ay aadka ugu horumareen waxaa ka mid ahaa aqoontan astronomiga la yidhaahdo waxaa ka mid ahaa aqoontan jugraphiga iyo maabinka dunida iyo saa loo sawirayo waxaa ka mid ahaa aqoontan xisaabta la yidhaahdo waxyaabihii horumariyey arkaanulislaamka ka mid ahaa muslimiintu iyagoo raadinaya inay qiblada gartaan ayay cilmigan astronomiga inta ugu badan baadheen waxay raadinayeen inay qiblada garan karaan markii xagga ay ka xigto si loo sixi karo waxay ku xisaabtamayeen waxa kale ilaa xad ay soo saareen mathematically maanta waxaa loo yaqaano greed circleka greed circleka waxa weeyaan laba point oo meel plana meel siman ku yaalla dariiqa mustaqiimka jidka toosan baa ah jidka ugu dhow ee laba point isku xidha laakiin shaygu markuu noqdo surface golob oo kale ah laba point jidka ugu dhow ee isku xidha maaha jid toosan waa jid carvid ah ilan maaha jid meesha dhexe ka doosaya jidkan carvidkaasee loo raadiya haddii maki ay halkan ku taallo sideeba qiblada ninka xaggan joogaa wuu soo helaya xaguu u jeesanaya xaggay ka dhowdahay u jeesanaya ma dhinacan buu kasoo jeesanaya ilan dunida waa golob baa la yidhi maanta muslimiinta north america joogaa qolyaa muran badan keenoo yidhaahda barigaa loo jeesanaya lakin inta badani north west bay ujeestaan waayo waxay leeyihin xagga sarera marka laga soo eegaaba ka dhow in dhinaca laga eego maxaa lagu gartay inay xaggani ka dhowdahay waxay ku eegaan greed circleka waxay dhahdaan laba nuqdadood oo meel ku yaalla circleka ugu weyn ee meeshan mari karaa dhankaa doonto ujeexo labada pointba mara ayaa ah dariiqa ugu dhowo loo mari karo a'imadii muslimiinta xisaabaadkan soo saaray iyagoo raba qibladooda inay xaqiijiyaan a'imadii muslimiinta soo saaray inay garan karaan jihadu ilaa xad ay yidhaahdaan qiblada xaggaad ku garanaysaa bay yidhahdaan haddii bay yidhahdaan minaarad laga taago maka oo ilaa iyo cadceedda la saaro meel dad oo dhami uu ka arki karayo ayaa ugu fiicnaan lahayd bay yidhahdaan si qiblada loo garto laakiin taasi say u suurtagaltay waxay xisaabiyeen labada maalmood ee exactly cadceeddu ay dul taagan tahay maka waktiga nuunka ah yani bartamaha ay marayso cadceeddu waa inaga nidhahna marna tropic of cancer capricon bay martaa marna tropic of cancer yani marba baalmar dhinacba bay tahy marna bartamahay martaa laba maalmood oo qura oo ay marna xagga shawti socto marna ka soo soctay maka dul martaa waxaan filaya inay yidhahdeen waa twenty eight may iyo sixteen july labadaa maalmood bay leeyihin laba iyo tobanka duhurnimo ama nuun maka markay marayso nuunka maka ee sixteen july ama twenty eight may cadceedda eeg xaggay kaa xigto xaggaasay maki kaa xigtaa qiblo kale uma baahnid bay leeyihin waktigaa haddaad eegato cadceeddu halka ay ku beegantahy haddii laga taagi lahaa bay leeyihin minaarad maka oo ilaa cadceedda la taagi lahaa straight line bay ku qabsan lahayd marka xaggay kaa xigtaa bay kaa xigtaa dadka aan waktigaana hadhkay ugu qiyaasaan yani waxaan uga jeedaa waxay xisaabin jireen jugraafigan dhulka iyo dhulku siduu ukala koreeyo meesha buuraa meesha wadaa meesha biyaa maxay ka rabeen waxay ka rabeen ariiqa xajka muslimiinta ay u marayaan in la hela muslimka andalus ka soo xajaya iyo muslimka africa ka xajaya iyo muslimka china ka soo xajaya inuu helo aqsar ariiq wa aqrab ariiq wa ama ariiqa ugu dhow ee ugu fudud ee ugu biyo fiican ee ugu marin wanaagsan in loo helo qofka muslimka ee xajka ku socda idan waa in tobographiga waddanka o dhan la bartaa si loo garan karo dadkan muslimiinta inay lugeeyaan meesha ay maraan way xajka u aadi karaan yacni aqoon badan oo muslimiintu ay keeneen waxaaba keenay cibaadaadkooda idan islaamku ma yaqaano laba aqoomood oo isdila oo nina la yidhaahdo waa aqoonyahan isku kaaja nina la yidhaahdo wuu weysaystaa ma jiraan waa tajaaribtii bini aadamku uu dhaxlay lagaagama fiicna laakiin waxay u baahan tahay inaad wax kasta iska qaadan adiguna inaad qaadato oo qura wixii waa anfacaya ardada waxaan leeyahay marka dadkao dhan waxaan leeyahay arday noqda qof aan waxbaran karin nolosha ma jire waxbarta imaa inaad jaamacad tagto imaa inaad dugsi ka hooseeyo tagto imaa inaad masaajidka tagto imaa meeshaa doonayso tag waktigan maqaaxida iyo sheekada iyo hadaltirada ku lumaya iska daaya da-daa doontana ahaw da aan wax la baran karin ma jirto da kore iyo da hooseba waxbaa la baran karaa konton jir lixdan jirto labaatan jir waxbuu baran karaa ka yarina waxbuu baran karaa qof waloo muslima wayu waktiga iska khasaaray ina waxa barto wakti ku bixi inaad wax barato timekaaga waa cimrigaaga iyo habeen oo u habeen qaabaad waxu baran karto waxaa barataana ha noqda waxayna anfacaya oo aada hadhow muslimka kale u gudbin karto ama aada u tallaabin karto والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب
Thank you. marka insha allahu tacaala kasootaasida kala su-aalo farbadan baa yaalla waxaan isku dayay inaan kala maro aan isku dayo dalada mawduuca wax waafaqsan sheekhu hadda ka hadlayo loo su-aalo gudiyaan ku arkay wax mawduuca waafaqsan su-aaluhu inkaa u sheekaa hadda meesha yaalla marka banaaniyaha ka bilaabay insha allahu tacaala inuu soo qaaday kolleyga su-aasha koowaad waxa uu leeyahay ulaga sheekhajaana in taalibulcilmi oo aan rabo inaan dalalka kale waxbarashadooda waalidkeyna aanay raalliga ahayn oo aanay ogolayn inaan tago maxaan samayn karaa waxbarashadii baan u baahaanadan aadaan jawaab sanadica
بسم الله الرحمن الرحيم waalidka طaacadiisu waxay ka mid tahay waajibaadka waaweyn ee islaamka u faray siday soomaalidu u moodeyso inuu fududiyo uma fududa waalidka in la adeecaa waa waajib haddaanu macsi ku faraynin aqoontana halkaad joogto waad ku baran kartaa culimadii hore safarka waxay bilaabi jireen halkay joogaan aqoonta taalla marka ay ka jabgareeyaan marka ay qabtaan dadku maanta isagoo sheekha halkan jooga rayaad saalixiinku akrinaya aan baranin buu odhanaya bukhaari baan meelblaayi ka soo qaadaya waxay ahayd asalku waxa meesha lagu hayo horta inaad qabato dabeetana aad ziyaado dalabto rexladu bilaabato laakiin adigoo aan intii meesha lagu hayayba qaadanin inaad rexlo iska dalabtaa laga qurux badan waalidkana ha la ateeco maantana miniska wax loo bartaa aad buu u tiro badan yahi naskoo qura hadaad gasho waxaa laga yaabaa ayi kitaab shareecada ka mida masalan islam way dot com haddaad gasho lixdan kun oo cajladood baa ku jira waxaa laga yaabaa ayi kitaab ama ayi fanaad wax uga baahnayd kutub culamadii waaweyneed akrida inaad ka dhex helayso inkastoo aanay isu dhigmin sheekh aada hor fadhido wax ka qaadanayso iyo record la dhegeysta aanay isku mid ahayn haddana waxaan uga jeedaa haddaad dayaxa weydo bay soomaalidu tiraa xidigaha lagu guureeya haddaad sheekh la waayo qaab kaloo badanoo wax loo baran karaa jira inaad wax barataabaa muhima ka labaad aan tilmaamayna waxa weeyaan waalidka joogtan kuuma rabo inuu ku ciqaabo ee adigunbuu dantaada ka rabo idan la negotiate gareeya wax ka dhaadhici waa la isqanciyaa aliqnaac qofka bini aadamka allama yidhahdin waxaasaan rabaa inaan sameeyo waa inaad qancin karto xaawi waalidkaa cid kaaga naxariis badani ma jirto xumana kulama rabo waalidkaa haddaad qancin kari weydo cid kalena qancin kari maysid hadaad waalidkaa qancin kari weydo qofkii dad kuugu dhowaa ee kuugu naxariis badnaa ee ku nafaqayn iyo ku hayay haddaad qancin kari weydo cid ka fogna inaad qancisaa way adagtay idan usluubka ah waalid baa diidan anigu waxay la tahay inuu qaldan yahi waalidin aanu wanaaggaa diidanayne adaa usluubkaad wax u cardinaysa uu foolxun yahi qaabkii uu ku qanci lahaa qaab aan ahayn baad wax u dhigaysaaye adiguna dib ugu noqo asalaamu calaykum laba masala kala nooca walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmin baa ilahay waxaanad aqoon u lahayn ay isu taagi waa khatar waxaanad garanayn inaad sheegto taa macnaheedu maaha dadku inuu wada aamuso afku xidho yidhaahdo ibnu baz alla unaxariistiyo intii lamid un baa wax sheegtay anagu waa aamusnaanaynaa iyana maaha balliquu canii walow aaya baa meesha taala meesha waxa sax ahi wuxuu yahay waxa aad sheegaysaa waa inuu noqdaa waxaad hubto inuu saxiyay bes waa intaada waxa aad sheegaysaa waa inuu noqdaa waxaad hubto inuu saxiyay wixii aada garanayso sheeg wixii aanad garanayninna garan maayo dheh soomaalidana mooye meelay ka soo raacday waxaad moodaa garan maayada inay ceeb u yaqaaneen markii hebel hab su-aal baa la weydiya waabu garan waayo ceeb maaha xataa dunidan jaamacaadka reer galbeedka iyo meelahan haddaa yaro tag tagtaan waxaad arkaysaa brofessorka dheere sabjiga dhigaya kuu dhigaya laba saddex su-aalood weydiinaysaa garan maayo iska kaa odhanaya way noloshooda caadigaabay ka mid tahy ardadu dib u weydiiyana wuxuu idhaha yaa garanayo arday halkaas ka fadhiyun baa le anaa laba buug oo kala akriyo caynkaa iyo caynkaasay sheegaysaa bal baada buuggaa u hebel sheegaya buu kuleeyahy ceeb ma aha inaad masale iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddobaba garan weydaa idan adigu fikradda odhanaysaa waxbuu garan waayey ha isku qafilid qof bini aadam aan wax garan waayeynina ma jiro qof bini aadam oo wax walba yaqaana master no all ma jiro ilaahay un baa wax walba yaqaana subxaana watacaala markaad wax taqa qof aan waxba aqoonina ma jiro dadka bar baa waxay dhahaan kuwana waa aqoon-yahano kuwana qof aan aqoon-yahan hayni ma jiree wuxuu aqoon-yahanka kuyuunbaa kala gedisan ninka geela sida loo dhaqa yaqaana waa aqoon-yahan laakiin aqoontu yaqaan baa aqoon geela geel si loo raaco loo maalo loo dhaqo shirirka looga guro loo ceelgeeyo loo loo waa aqoon laakiin aqoontu yaqaanaa ah baabkaa ku saabsan qof waloo bini aadamiba aqoon buu yaqaanaa laakiin waa laga yaabaa fieldkaad adigu taqaano field aan hayn inuu yahay wuxuu yaqaano sidaa daraaddeed war inaad wax garan weydaa ceeb maahe ha ka xishoone nolosha oo dhan ma garanaysid waxaa taqaano un sheeg markaad wax sheegaysana wallahu aclam
waxay sameeyaan xaflado xafladahana waxay ugu yeeraan qoobkicyaa baa la sameeyaa oo rag iyo dumar baa maahay daan sameeya arrinkaasyaa lagu aasaasaa beerka karas fara badan oo caadi waxay inuu ku baxa shircadu
samaha iyo wanaagga dadku uu kala yaqaana alxalaalu bayin alxaraamu bayin buu nabigu yiri xalaashuna waa caddahay xaaraantuna waa caddahay idan waxa saxa iyo waxa qaladka waa kala garanaysaa laakin tala bixin baan idin siinaya khayrka markaad guursanaysay wadaad baad baadi doonta wadaadka maxaad ku falaysa waxaad ka rabtay inuu si sharciga waafaqsan aada u guursato waxaad ka cararaysay zino macsi inaad ku dhicin aada xalaal hesho xalaashii markuu alla ku siiyey inaad ku caasida ilaahay maaha khayrka maxaad ka rabtaa waxaad ka rabtaa in alla kuu barakeeyo oo caruur baraka leh oo khayr leh oo dad wanaagsan oo wax ku maqla oo caynkan afaman asasa bunyaanahu calaa taqwa ilahay wuxuu leeyay subxaana qofka gurigiisa ku aasaasta taqwo iyo ilaahay cabsidiisa ilahay wuu kuu wanaajinaya haddaad ilaahay macsidiisa ku aasaasto waxaanaynu caruurtiibaa imtixaan noqotayd ahayno innagaa imtixaannimada bilownay innagaa ku bilownay ilaahay macsidiisii waxay ahayd inaynu ilaahay daacadiisa ku bilowno markaa dukaan furanayso waxaad jeceshay inuu tijaarada kuu aada faa'iido dabeetana ma jeclid wax xun inaad iskaga bilowdee wax khayr leh war reeraha wax xun ha iskaga bilaabina ilaahay baad baryaysaa in ilaahay ubad saalixa ku siiyo gabadha saalixad kaaga dhigo reer fiican inaad hesho wanaagaad ilaahay ka doonayso macsi ha ku bilaaba ee waxaad ku bilowdaa wax khayr leh macaasida tanna haddaad lacagaad bixiso u baahantayna inanta reerkooda iska siiya aabbaha iyo kuwa udura kuusoo ducaynaya iyaga ka khayr badan labada kuna habeenkaa la burburinaya ama saddexda kuna doolare la burburinayo waxaad odhanaysaa islaantu wallahi dumarkii waa la yidhi lacag ka badan ka bixi oo lacag badan ba waad khasaaranaysaa waxaad ka wadaa labada kunbal islaanta waxaa laga yaaba inaad tidhahdo reerka inanta dhashay iyo islaanta iyo baan ogolayn oo rabtay inanteeda in aroos loo dhigo islaan kastaad laba kuna doolar u dhiibta allaha ku barakeeyo unbay ku odhan doontaa saa doonta marka waxba ay khasaarayn wixii khayr la sameeyo waxaydan garanayni weydiiya waxaa garanaysaa waxba hay weydiinin asalaamu calaykum
waayo insha allah waxaan kusoo gabagabeynaa su-aashan oo jaama waxa weeyaan gabadhaas oo kale su-aashan insha allah taala kala dhamstirayna waxaa iga dhasha waxaan ahay gabadh xanuunsan asaro fara badan baan aaday waxaan kagimaa iyo waxaan bedelin ilaahay caafimaadiisa ii weydiiyey waxaan doonayay inaan siinaya anigiisa jazakallahu khayr
ilaahi subxaana watacaala iyada iyo inta muslimiina kala dhiba haysataba caafimaad khayr qaba ha siiyo caafimaad khayr qaba alla ha siiyo subxaana watacaala muslimkana dhibta haysato dhan ilaahay ha ka qado subxaana watacaala kuwii ilaahay gartay dariiqiisa ku sugmana allah inaga yeelo wasala allahuma calaa nabiy maxamed wacala ali saxbi wasalam